warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin kala duwan oo muslimiinta ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul carafa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed la wadaagay hambalyada ciidda iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya oo booqday isbitaalka degmada ceelberde waxaana halkaasi uu kula kulmay shaqaalaha iyo howlwadeenada xaruntaasi ka howlgala subax wanaagsan iyo ciid wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaadaa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanadkuna waa labada kun koob labaatanka kusoo dhawaada qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan iyadoo maanta caalamka islaamka looga dabaaldegayo maalinta ciidda carafa ayaa waxaa muslimiinta fariimo hambaliya u diray qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha siyaasadeed sheekh maxamuud maxamed shibli ayaa muslimiinta wuxuu ugu baaqay in ay dabaaldegaan oo ay farxadda waa inay dabaaldegaan oo ay farxad muujiyaan iyagoo ilaalinaya xuduudaha shareecada diinta islaamka si aynan u sameynin waxyaabo aan loo ogolayn diin ahaan
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi wcalaa aalihi wasaxbi waaleh amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan ee muslimka ah waxaan rabaa inaan ada ciidukum mubaarak taqabal allahu mina minkum saalixa alacmaal waa ciiddii weyneydee ciidul adxaa labadooda weli middii sii weyneyd weeye waa maalinku ilaahay ku magacaabay yowma alxaji alakbar maalinka xajka weyn acmaasha u badan la qaban doono marka waxaan rabaa ummadda muslimiinta inaan ugu hambaliyeeyo munaasabadda ciidul adxa soo gashay ilahina subxana wa tacala waxaan ka baryayaa inuu acmaasheedanna waafajiyo naga aqbalo cibaadaadka aan soo samaynay ilahi subxana wa tacala waxaan ummaddan u weydiinayaa ciidan ciiddeeda kalena inuu ku gaadhsiiyo sidan iyo si ka fiican diintooda iyo dunyadeedaba ummaddaa soomaaliyeedna dhibka ay ku jiraan uu ka qaado culaysyada haystana ilaahay u fududeeyo inta qurbaha joogta iyo inta qarankoodii joogtaba inta waddamada kale ku nool iyo waddankii asalku ahaa inta joogtaba waxaana rabaa inaan ku baraarujiyo dadku ciiddu waa farxad farxadduna cibaaday ku bilaabataa takbiir bay ku bilaabataa dikriga ilaahay oo la qaaday ku bilaabataa iyadoo salaad loo tukada ilaahay iyo khudbo la akhriyay ku xigsataa iyadoo xoolo iyo udxiyo la qalay ku xijisiisataa maalin farxadeed oo loo baahan yahay ubadka iyo ilmaha iyo asxaabtu inay farxaan laakiin faraxeennu waxa cibaado loogu bilaabay waa inuusan noqonin farax rabbi lagu caasinayo waa in dadaalkan soo samaynay boqolsoon bakhti ku afuray aynan noqonin waa cibaado iyo farax dikri ilaahay ku bilaabatay khayr iyo in la farxa ku xigaan mar walbana xuduudda ilaahay in la ilaaliyo oo dunuubtiiyo macaasida la iska ilaaliya loo baahan yahay dhammaantii allah idin barakeeyo khayrkan allah inagu kulmiyo amaashan allah inaga aqbalo ciidikum mubaarak taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal jasakum allahu khayran waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaliyeed meel kastoo joogtaba bilow iyo dhammaadba wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waxaa sidoo kale dadka muslimiinta ah munaasabadda ciidul adxa ee maanta ugu hambaliyeeyay madaxa xisbiga odm reyla odinga oo kula teliyay inay isxushmeeyaan sidoo kalena ay isku dulqaataan madaxda kale ee fariimaha tan lamidka ajeediyey ayaa waxaa kamid a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto madaxa cadaaladda ee dalka maada koome xildhibaanka deegaanka gaarisa township aadan bare ducaale dhigiisa ceeldhaas aadan keenaan weheliye barasaafka gaarisa cali buna oo qorane dhigiisa wajeer axmed cali mukhtaar iyo mas-uuliyiin kale marka laga soo tago hambalyada waxaa bulshada loo soo jeediyey inay nabadda ku dadaalaan sidoo kalena ay caawiyaan dadka danyarta ah ee dhexdooda ku nool barasaafka ismaamulka wajeer axmed cali mukhtaar ayaa dadweynaha xasuusiyey inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan ayna si buuxda ugu hogaamsamaan xeerar lagu xakameynayo faafitaanka cudurka covid sagaaliyo toban mid ka mid a waxgaradka ismaamul goboleedka mandheero oo isna muslimiinta u hambaliyeeyey ayaa ka codsaday in madaxda ay u duceeyaan ayna yareeyaan dhaliisha ka dhanka ah hogaamiyayaasha magacaygu waa ismarar qaso ka mid ah odayaasha reer mandheera waxaan dhammaan ciida u dirayaa muslimiinta ku nool wadanka kenya dhammaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo khaasatan gobolka waqooyi bari muslimiinta ku nool oo soomaali ah waxaan leeyahay bashbashii barwaaqo ahlugu ciida talaan ciide oo nacme iyo godooma insha allahu waxaan ilaah ka baryaynaa in ciidan ciideeda nabad iyo barwaaqo bashbash ilaah loo gaarsiiyo taasaan maaragtay hambaleyni alxamdulilaah alxamdulilah alxamdulilah nicmadan rabbigaan ka helna dadkii maaragtay oo soonkoodii la aqbalay ciidoodii oo cibaadadii ay sameeyeen ilaah la aqbal alla naga dhiga insha allahu waxaan maaragtay aan jeedinay dhammaan dadka waqooyi bari maadaama aan joogno waqti barakaysan nabigeena ammaanay in waqtigan baraka ay ku jirto ee ducadan aqbal ay tahay waxaan ilaah u baryaynaa kulligaan aanan barino sidii maaragtay oo nabadgelyo waartaan helno sidii barwaaqi bashbaashaan helno sidii wadankeeni maaragtay wadanka barwaaqo noqdo oo ismaqal iyo wanaag iyo dadka degan iyo mas-uuliyiinta iyo shicibkooda ismaqlaan aan barid aan badino ilaah barid aan badino ee xag ilaahna u laabano aan u toobakeeno hal allah u toobakeeno wixii qaladaad naga dhexin ilaah inoo dhaafo waxii kaloo jira insha allahu ee haddii oo annaga kolley tooba celino annagoo qalbigeena saafi yahay ilaah wuu naga aqbali insha allahu waxaan leeyahay towbadan celino ilaah beri aan badino muslimiintana aan isu duceyno mas-uuliyiintana aan u duceyno yaanun laga sheegaynin maaragtay mar kastaba mas-uuliyiinta yaan la daacdeynin hadday dhinac xun ay wax qabtaan dhinac fiican ay qabtaan waa jiraan waa binaadine kolley waa qaldami karaan waxaan leeyahay annaga dadkeeni goolka qoy bari waxaan aada u badannahay inaan maaragtay oon aan daacdayno mas-uuliyiinta waxaan leeyahay mas-uuliyiinta ha loo duceeyo in ilaaha soo toosiyo in ilaaha cadaalad ku toosiyo markaasaa maaratay maaratay ilaah toosini annagana ajari xasanaad ka helaynaa waxay alla way qalad sameeyaan taas ayaga maaratay loo qabsana annagana looma qabsanay laakiin annaga aan ku dibaabin insha allahu maadaama farxadda ciid ay tahay dhinac kasta baan isu duceyno dadka shacibka mas-uuliyiinta kulli aan isu duceyno insha allahu in ilaahay culeyskana ha inaga qaado abaartan ilahay naga qaado culeyskii abaa colkii wax dhibe ha ilaah naga qaado insha allahu dhammaan muslimiinta oo idin hambaleyni asalaamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaa maalinta ismaamul goboleedyada gobolka waqooyi bari ee gaariso wajeer iyo madheere laga dhaqangeliyey amaro maalmo kor ay wadajir usoo saareen wasaaradaha caafimaadka ee maamuladaasi amaradan ayaa waxaa looga gooleeyay in lagu xakameeyey faafitaanka cudurka covid si bulshada dabaaldegaysa aynan caabuqa isugu gudbin xeerarka la adeegsanayo ayaa kale ah kuwa dadka qaba qandhada iyo astaamaha kale ee la midka ah kuwa hargabka in ay guryahooda ku sugnaadaan aysana tegin goobaha laysugu tegaya ama barxadaha ciidda laba cid kasta oo ka qeybgalaysa kulamada ciidda waxaa khasab ah in ay xirato afxirka iyagoo amarkaasi ay dhaqangelin doonaan saraakiisha ammaanka saddex waa in qof kasta uu sito salli ama wasajaayad sidoo kalena uu kusoo weyse qaato gurigiisa afar lama ogola in gacmaha sidoo kale iyo xabadka la isku salaamo shan labada qof ee isugu dhowaa inay isku jirsadaan hal mitir iyo bar lix baabuurta waxaa la dhigayaa meelo ka durugsan goobaha loogu talagalay in ciidda lagu ciido si aysan cariiri u keenin toddobo tukashada salaada ciidda iyo khudbada ka dambeysa waa in lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn hal saac warmurtiyeedkan ayaa waxaa maalmo ka hor si wadajiraha u saxiixay wasiirada caafimaadka ee maamulada mandheera gaariso iyo wajeer kale ah doctor maxamuud aadan ismaaciil sheekh isaaq iyo sidoo kale rooble siciid nuunow
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxda ugu sareysa dowlada federaalk soomaaliya maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale oo dowlada soomaaliya ka tirsan ayaa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimiinta aba waxa ay u direen hambalyada maalinta ciidda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiiro madaxda maamul goboleedyada ayaa si wadajira shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalmaha ciidda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka soomaaliyeed u diray munaasabada ciidda dhambaal la xiriira ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu shacabka soomaaliyeed ka codsaday in ay gacan isa siiyaan islamarkaana ay kaalmeeyaan dadka danta yar ee ku dhex nool waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu u rajeeyey in sanadaha dambe ee soo aadan nabad iyo baraare ay ku ciidaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان شعوبت إسلام كأجار أهان شعبك الصومالية ملك استوى الجوكتين وحن ربا هل كان إذن إذن كجهم بليايو عيد بركيسن عيد الأضحى وحن إذن ليهي كعيدة عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير shacabka soomaaliyeed meel kastoo aad joogtiin waxaan idinka codsanayaa inaad gacan isi siisaan waxaad tihiin shacab wanaagsan waxaan rabaa kiina lacagta leh kiina hantida leh inuu gacan siiyo kiina aan waxba haysan gaar ahaan agoonta masaakiinta iyo dadka danyarta ah waxaan kaloo rabaa halkan inaan shacabka soomaaliyeed uga sheego ciidan barakeysan ee ciidul adxa waxay kusoo aaday xilli aan dalka uu ku jiro doorasho insha allah aniga iyo xukuumadeydana waxaan rajeynayaa inay doorashadan ugu qabsoonto si cadaalad ah oo xaq ah oo hufnaan leh waxaan ka codsanayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay noo soo duceeyaan inuu ilaahay doorashadan noo fududeeyo dalkan uu nabad iyo barwaaqo noo gaarsiiyo insha allah waxaan idin leeyahay ku ciida ciid wanaagsan iyo caafimaad qab wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu booqday dadka bukaanada ay ku jira isbitaalka degmada ceel berde ee gobolka bokool wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu booqday xarumaha waxbarashada ee degmada ceel berde isbitaalka iyo goobaha kale ee dadweynaha waxaana uu sheegay in uu inta tabartiisa ha qabtiri doono baahiyaha deegaanadaasi ka jira wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya oo booqashadiisa ka hadlayay iyo hadaladiisa waxaa ka mid ahaa
xarunta rasmiga ah ee meel walba
ku saabsan qalabka iyo daawada waxaan ugu bashaaranayaa bisha labaatankeeda maraan ku noqdo soomaaliya ee muqdisho ku noqdo konteynar dhan oo daawo iyo qalab nooc kasta ah ayaa soo socda qalabkaasna waan idiin soo gudbinaynaa wixiina qaadi karin daaweefka inaga bata iyo qalab aan la isticmaali karinna dabcan waxaan ugu deeqi doonaa ee, ilaa meelaha kale ay ay dhibaatada ku hayso ilaa marka caafimaad laga hadlayo waad garanaysaa oo sharuuc ba leeyahay waa bini'aadanimo waa- yaa la fiirinaya qalabkaa marka waa qalab fiican raajooyin baa ku jira ultrason baa ku jirta mr baa ku jira sariirahan soconiyaa ku jira weeljeerkaa ku jira ayi nooc waa wax yurub laga keenay oo skandinaafka laga keenay oo la soo gudbinaya halkan qiimaha horta ma yar 1 milyan euro waa gaadhaya marka la fiiriyo Eh, carruurta aan soo aragnayna eh, runtii waxaan is leeyahay waa iftiinka iyo bidhaanka rajada ay ceebda leedahay bay qayb ka noqon doonaan maxaa yeelay diiniyan iyo maadiba waa dhisnaayeen marka maamule eh, insha allahu waxaan rajeynayaa wixii annaga karaankaaga xildhibaanku waxa uu samayn kara waa inuu qaylada gaarsiiya meel hadday noqoto koonfur galbeed hadday noqoto federaalka anuu aan wasiirka ka ahay insha allahu eh, waxaan rajeynaynaa sida hore u sheegtay ayadoo sidan ka quruxsan inaan isku soo noqonno wixii annaga aan geysan karana inaan geysano cabdulaahi xamd qorane warbaahinta qaranka ceel bardee
dhanka kalena howlwadeenada isbitaalka ceelberde ayaa waxa ay wasiirka la wadaageen baahiyaha ka jira xaruntaasi caafimaadka ee magaalada ceelberde ee uu wasiirku booqday
meel walba degmada laga soo aado hadda ee si toosa u shaqeyso hadday tahay ee, maternity-ga waaxda dhal- dhaliinta ka dhalinta ee, ilmaha aan nafaqo darrada dhiita ee SC-ga ah o b d-ga ee, tallaalka joogtada ah xarunta bixiso hadda waa isbitaalka deegaanka ku fadhiyo isbitaalkan hadda ee uu u shaqeeyana waa boqol iyo afartan kilomitir oo galbeed ah iyo boqol iyo soddon kilomitir oo waaberi ah ilaa iyo meel yirahdo baadikeen oo waaberi ah ilaa iyo washaaqo beyle meel yirahdo oo galbeed ah waxaa kale oo bataatanba isbitaalka ka maqan agabka caafimaadka hadduu kombyuutar altison yahay hadduu mishin o tilaad yahay haddii wax alla wax qalab ah oo implemented ah of a hospital equipment oon hayna ma leh
ugu dambeyntiina waxaa wararku ay sheegayaan in ugu yaraan soddon iyo shan ruux ay ku dhinteen qarax lala eegtay suuq ku yaala caasimada dalka ciraaq ee magaalada baqdaad waxaa weerarkan geystay qof is- isu soo miidaamiyey ilo wareedyo ka tirsan booliiska dalka ciraaq ayaa waxaa laga soo xigtay in falkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan lixdan qof wararka ayaa intaa ku daraya in tirada dhimashada ay sare usii kici karto maadaama in badan oo ka mida dadka dhaawacmay ay xaaladooda liidato sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mida haween iyo caruur iyadoo bukaano dhowr ana ay gubteen qaraxaasi ayaa dhacay xilli dad badan ay ku sugnaayeen suuqan oo looga waa suuqaasi oo laga adeeganayay maadaama maanta loo dabaaldegayo maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaa mas-uuliyiinta weerarkan sheeg waa mas-uuliyadda weerarkan sheegtay kooxda isku tilmaamta khilaafada islaamiga ee isis